wasaaradda cadaalada iyo arrimo garsoorka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka qubatay magaalada baydhabo kulan wadatashiga diyaarinta istiraatiijiyadda bahda cadaalada soomaaliya kulankii weyba yoolsheeyay in la ka diyaariyay istiraatiijiyadda bahda cadaalada soomaaliya ee lamada kun labaatan iyo shanta ilaa iyo lamada kun iyo soddonka kulanku weyba goobrow ku hayay gudoomiyaga maxkamadda sare ee koonfur galbeed hareeraaliyaha guud odayaalka dhaqanka iyo qeybo shilduban bulshada ugu horeyntii kulanku weyba daafuray waanu ku dawahay gudoomiyaga maxkamadda sare ee koonfur galbeed iyo heer yaa guud ee koonfur galbeed soomaaliya mashruucan oo istiraatiijiyada baxda cadaalada eh waa shay aad u muhiimsan ee waaye warkamay fadane warkana mabadiyaano ha koobey ujeedka la siinsheynaya may ah in aragtidii cadaalada seenada doonto mustaqbalka inaysan aragtidii lasiin wareysado xog lasiin ku arooriyay su-aalaha lasiin weydiyaa ma ah samaal iska caadi ahoo tababar oo isna lasiin siyahay ma ah waa in aragtidin la arooriyahayo aragtidin la arooriyahayo fikirkiin meeshaan waxaa loo jooga waxay tahay xog uruurin fikir idinku waxaa nala joogi doontaan oo keliya maanta hadduu ilaahna gaarsiin marka haddii hal maalin aada joogtid hal maalin waktigaaga meeshaan aada ku qaadanaysid waxaa muhiim ah maalintaas inaad su-aasha lagu weydiinayo inaad qeybaheeda kala gedisan aad ka fiirsan anka dambeyntii wasiirka wasaaradda cadaalada iyo garsoorka koonfur galbeed soomaaliya wasiir cabdulqaadir ya sheegay in kulanka istiraatiijiyadda usu muhiimigay reedan habeeyowka nidaamka cadaaladeed ee soomaaliya waxaan nasiib u yeelanay markiina labaad inaan halkan laga daafuro ay ka faa'idaystaan ku dhowaad lixdan qofood runtii wax meesha laga soo bandhigayo oo keliya ma ahan guutaal iyo tiimkiisana iska imaadaan in lagu dul akhriyaan maaha wax loo baahan yahay waa fikrad oo afkaar dowladda koonfur galbeed saddexda gool oo ka kooban yahay waxaa matalay waa idinka wax laga soo xushay intaasoo population ah dadka laga soo xushay oo idinka ugu horeeya waa idinka inaad ku dhiiritaan afkaartiina labada kun iyo afartay labada kun laba shanta iyo iyo soddonka waxa bahda cadaalada oo maaragtay oo badin lahaa waa idinka afkaartiina inti la ka guda jaraasadiyada maalmood ee kulunku isu dareer way bahlanku dooda doone aqoon isweydaarsiyo ka saabsan istiraatiijiyadda bahda cadaalada